waa hagaag dhegeystayaal meel walbood nagala socotaan iyo si walbaba maqalka warbaahinta idin kusoo gaarayo waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak iminkana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka tartan aqooneedka andalus sanada kun afar boqol lix iyo afartan hijri oo sanadan aad kadada dhegeysanaysaan warbaahinada islaamiga ee kalaha andalus iyo alfurqaan
لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا أولا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيحه أملا والمرء طول عمره مع شيحه أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لينشروا معارفا لينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا تنسلوا فكل من سار بجد وصلاة انظروا لنملة تدفع دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa sabti ta- taariikhduna ay ku beegan tahay tahay shan iyo tobanka bisha sagaalaad ee ramadaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kulan wanaagsan dhegaystayaal waxaan sidaan la wada socono ka soo gudubnay habeenno dhowr ah iyo sidoo kale wareegyo ay soo tartameen majmuucaadka kala duwan ee alif iyo ba caawase waa mid ka mid ah habeennada uu joogtada yahay loolanka tacliin iswadaarsiga aqoon isu gudbinta iyo ukar- iyo ku tartamidda khayrka iyo culumta sharciga waxaa sannadkan tartan aqooneedka andalus ee bisha ramadaan ka qaybgelaya koob iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga dalka kuwaasoo kale ah banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada dhexe jubbada hoose gedo baay bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayada islaamiga ah ee mudug caawase waxaa mar kale miiskay mikrofoonka andalus ku tartamaya shanta majmuuco ee ku jira ba kuwaasoo matalaya wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe shabeellada dhexe baay gedo iyo galgaduud waxaan filayaa inay diyaargaroobeen dhammaan tartamayaasha caawa ka qaybgelaya barnaamijka waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo sidoo kale xarumaha idaacadda alfurqaan ku soo dhowaada mar kale tartan aqooneedka andalus لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا أولا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيحه أملا والمرء طول عمره مع شيحه أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لينشروا معارفا لينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا تكسلوا فكل من سار بجد وصلاة انظروا لنملة تدفع دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا waa hagaag dhegeystayaal markan waxaan toos u gudagelaynaa insha allahu tacaala barnaamijka caawa oo ay shanta majmuuco ka qayb galayaan haddaba markan horteeda waxaa yaala shanta warqadood ay ugu qoran yihiin magacyada majmuucaadka ka qayb galaya barnaamijka iyo majmuucada ugu horeysa caawa lagu bilaabi doono insha allahu tacaala waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe في علومها بالأمس غرت ولا والأرض منها اقتبست يوما أقلت سحلا ليالينا تجدد حسن اقتداء بالأولى ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودولة haye nambarada kow ilaa iyo shan midka qabsada
نمبر صدحات برنامج
nambarka saddexaad ee barnaamijka iyo su-aalaha ku xusnaya mucaad majmuucada tartamayaasha jubbada dhexe iyo nambarka saddexaad
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh majmuucada jubbada dhexe sidee noo maqashaan إسعاد
haye waxaad qabsateen lambarka saddexaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay udkur khamsatan min asmaa'i suurati towba udkur khamsatan min asmaa'i suurati towba waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
جوابت جوابت هذا يعني كده لو احنا غلط سورة المبعثرة سورة الفاضحة المنكرة المسردة المخزية هي المدمدمة المبعثرة سورة الفاضحة لغة المنكرة سدى المسردة أفر المخزية سل والمدمدمة وسورة الصوبة
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta ay ka bixiyeen guddigan ku celinaa insha allahu tacaala iyo alustaad abu ibraahim بسم الله الرحمن الرحيم su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ay su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey waxaad sheegtaan shan ka mida magacyada suuratu towba jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed majmuucada jubbada dhexe waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe markana waxaan eegi doonaa majmuucada labaad ee gacanteeda ka soo dhacday waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا
markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ليلى majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay nambarada kow ilaa shan midka qabsada لمبر كلمات البرنامج ده nambarka labaad ee barnaamijka haymucaad majmuucada tartamayaasha baay iyo nambarka labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada baay sidee noo maqashaan عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي الحسن iyo waxaad qabsateen lambarka labaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay mataa tuwufiya kullu min cabdullaahi bnu kathiir almaki wa raawiyayhi mataa tuwufiya kullu min cabdullaahi bnu kathiir almaki waraawiyeyhi waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqada iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqada iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay jawaabta
ابن كثير ابن كثير يخدم في بقول كل العصر ينزل الى بقول كلكم لا ينبغي ينبغي الى بقول كلام mar kale ku celiy ثلاثة الله ما بقول ثلاثة الله ينبغي mar kale ku celiy قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند شروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay jawaabta ay ka bixiyeen guddigan ku celinaya insha allahu tacala yalustaad ow ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay oo ahay su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey waqtigii ay geeriyoodeen cabdulaahi ibnu kathiir almaki iyo labadiisii raawi jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn waa hagaag markana waxaan eegi doonnaa majmuucada saddexaad ee gacanteeda ku soo dhacday waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee gedo لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دولة majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo nambarada mid ka qabsada لابد كورات يا برنامجك nambarka koowaad ee barnaamijka hay mucaad majmuucada tartamayaasha gedo iyo nambarkooda koowaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gado sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيف عمر بن المقدور haye waxaad qabsateen lambarka koowaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay mataa tuwufiya kullu min naafici lmadani wa raawiyeyhi mataa tuwufiya kullu min naafici almadani wa raawiyeyhi waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta
جوابت النافع المدني وبقول نحن السلام qaaluurna waa laba boqol iyo labaatan warashna waa boqol sagaashan iyo toddoba
mar kale ku celiya
naasi arrimadani waa boqol lixdan iyo sagaal qaanuun waa laba boqol iyo labaatan warash waa boqol sagaashan iyo toddoba
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta ay ka bixiyeen guddigan ku celinaya insha allah tacala alustaad ow ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee gedo oo ahay su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey wakhtigii la oobsaday naafic almadani iyo labadiisa raawi jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada gado waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada afaraad ee gacanteeda ku soo dhacday waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan ku guda jirnaa sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri ay ku tartamayaan koo iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga dalka markan waxaa toos qadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu soo dhowaada wcalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa dhownahay nambarada midka qabsada insha allah lambarka afaraan ee barnaamijka
nambarka afaraad ee barnaamijka iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud haye mucaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sidee noo maqashaan wcalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu si wanaagsan haye waxaad qabsateen lambarka afaraad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay hunaaka suwarun kathiiratun mukawanatun min arbaci maqra'aatin udkur khamsatan minhaa hunaaka suwarun kathiiratun mukawanatun min arbaci maqra'aatin udkur khamsatan minhaa waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqada ay barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqada iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga jawaabta haddaan isku dayno waa suurat alambiyaa suurat alxaj suurat baha suurat alamsaal
mar kale ku celiya
iyo axzaab suurat alambiyaa suurat alxaj suurat baha suurat alamsaal suurat alaxzaab
أي قلب ضمه صدق بشوق أي هم ينجلي لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta ay ka sidee noo maqashaan wcalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
haye waxaad qabsateen lambarka shanaad ahna lambarka caawa ugu dambeeya waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay maa hiya suura allatii dukira fiiha الرقم ألف ثلاث مرات مع ذكر رقم الآيات التي يوجد فيها ما هي الصورة التي ذكر فيها الرقم ألف ثلاث مرات مع ذكر رقم الآيات التي يوجد فيها وأن في ليا إن أتقرتين وأتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
su-aasha haddii aan isku dayno jawaabteeda waa aayadaha suurat lanfaal waaye waa aayadaha lixdan iyo shan iyo lix iyo lix iyo ayuha nabiy khalid almuuminiina iyo alaana khasas allah
ku celiyey mar kale ku celiya mar kale
aayada aayada iyo aayada sagaalaad
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta ay ka bixiyeen guddigan ku celinaa insha allah tacala alustaad oo ibraahim فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا يا إذا su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo ahay su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey suuradaha lagu sheegay raqamka alf saddex jeer inay sheegaan iyagoo ay raacinayaan raqamka aayadaha lagu sheegay jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeedna waxa ay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا
waa hagaaga dhegeystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan isla soo gaarnay oo ay caawa ku tartamayaan shanta majmuuco ee ku jiraba markan waxaad ku soo dhowaataan kelimadii dhextaalka aan soo dhaweeya al-ustaad abu saciid azaylaci الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كلمة نعوحي كساب سنتهي فضل الرباط في سبيل الله رباطك وجدك على الرباط فضلك إلى ذهي ولا ليال أمنك iyo ammaanka waa nicmatu min allaahi cala albashar dadka inay helaan amni waa nicmo ilaahay bixiya oo basharka siiya oo dadkana fidradoodii ayaa lagu abuuray way raadiyaan meel kasta ay joogaan Een, dadka guryaha jooga albaabka waxaa la saaraa quful iyadoo tuug laga baqayo meelaha oo daadadka ka soo gala waxaa loo sameeyaa biixireen iyagoo markaas damaarka daadka laga baqaya sidaas oo kaleeto dalka wuxuu leeyahay abwaab iyo suduud oo loo baahan yahay in la ilaaliyo oo laga ilaaliyo min duufaani shari wa kharaabi diyaar rag baa ilaaliya oo habeenkii dhafara si dadka ay u hurdaan way daalaan si dadka kaleeto ay u raaxaystaan ay u nastaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yeelayaa fii miisaani xasanaatihim qof kasto cibaadaystay cibaadadiisa iyo qof kasto waxbaratay cilmigaas waxbarashadaas faa'iidada ka dhalata iyo qof kasto shaqaystay iyo daaci kasta inahum almuraabituuna cala athuquur waalxaarisuuna lilxuduudi waalxaafiduuna lilamni ribaadka waxaa la yidhaahdaa aliqaamatu fi thuquur in furumaha lagu negaado wa alamaakin allatii yukhaafu calaa ahliha min alcaduwi muraabidka waxaa weeye qofka naftiisa ku xayiray meelahaas oo xuduudda iyo thuquurta ah oo ama naftiisa u diyaariyey ilaahay dartiisa inuu ku jihaado diintiisa iyo walaalihiisa inuu difaaco waana waajib allah subxaanahu watacaalana amray allah wuxuu yidhi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu waataquu llaha lacalakum tuflixuun allah subxaanahu watacaala wuxuu u yeeray dadka iimaanka laga helay wuxuuna amray inay sabraan gaaladana la sabartimaan furumaha meelaha cadowga laga filayna inay ku nigaadaan oo ilaahay inay ka baqaan si ay u liibaanaan Een, ribaadka oo ilaahay subxaanahu watacaala dartiisa meesha loo joogo sheikhulislaam ibn teymiya kitaabkiisa majmuuculfataawaha wuxuu soo naqliyey culamaau lislaam inay isku raaceen ribaadka inuu ka fadli badan yahay min almujaawarati bilmasjidi alxaraam walmasjidi alnabowi walmasjidi alaqsa qofki intuu baxo xaramka u tago kacbada markaas ku nigaado ama masaajidka nebiga uu dhex fadhiisto ama beytulmaqdis inuu dhex fadhiisto waxaa ka fadli badan biitifaaqi a'immati almuslimiin qofka ribaadka inuu galo wuxuu leeyahy sheekh saim teymiya raximah allahu tacaala waalmuraabatatu bialthuquuri afdalu min almujaawarati fi almasaajidi athalaatha kama nasa calaa dalika a'immatu alislaami caama وهذا متفق عليه بين السلف حتى قال أبو هريرة لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود وحلي أبو هريرة رضي الله عنه هل هبين إن رباط أن كجره ورباط كأن جوغو أي أن كجعلهاي إن أن ليلة القدر وأن صلاة الليل أن أستاغو أنيغو كعبد جوغا حجر الأسود أكتيس أن جوغو waa la garanaya leylatulqadar fadliga ay leedahay abu hureyre markan wuxuu leeyahay xaramka inaan joogo leylatulqadar ilaahay haleeshiiyo xajarul aswad agtiis aan taaganahay waxaan ka jecelahay hal habeen ribaad inaan galo ibnu teymiya wuxuu leeyahay sababta waxay tahay ribaadka wuxuu ka mid yahay min jinsil jihaad jinsul jihaadna waa laga horumariyaa wuuna ka fadli badan yahay jinsul xaji saas darteed ayaa nabigeena maxamed caleyhi salaatu wasalaam axaadiid fara badan ayaa ku soo aroortay isigoo tilmaamaya ribaadka fadliga uu leeyahay laba xadiid haddaan tilmaamo xadiidka koowaad waa xadiidka alimaamu albukhaari imaam muslim ay soo saareen min xadiidi sahal nabig wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ribaadu yowmin fii sabiili illaah khayru min addunya wamaa calayha hal maalin qofka inuu jilib xirnaado oo ribaadku ku jiro ayaa ka khayr badan dunida ay waxa dusheeda saaran xadiidka labaadna xadiidka imaam muslim uu soo saaray min xadiidi salmaan nabigu wuxuu leehy calayhi salaatu wasalaam ribaadu yowmin wa leylatin khayrun min siyaami shahrin wa qiyaamih hal habeen iyo hal maalin ribaadkeeda ayuu wuxuu ka khayr badan yahay bil soonkeeda iyo qiyaamkeeda hal maalin iyo hal habeen qofkii ribaadka soo jooga qofkii bil soomanaada soddon maalmood habeenkana qiyaamuleel u tukadaa waxaa ka khayr badan qofkaas ribaadka ku jira intaas waxaa u dheer wain maata fiihi jaraa calayhi camaluhu aladii kaana yacmalu qofka muraabidka ah hadduu geeriyoodo camalkii uu qabanayay ma istaagaya waa u soconaya wa ujriya calayhi risquh wa amina min alfataan arsaaqdiisana way u soconaysaa waxaa weeye wuxuuna ka nabadgelayaa kuwii qabriga dadka ku fidnaynayay xadiidka saddexaad aan ku soo khatimaya waa xadiidkii fadaala ibni cubayd radia allahu canhu ayaa wuxuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam kullu mayitin yukhtamu calaa camalih qof kastoo dhinta camalkiisi waa la xiraya ila almuraabida fii sabiili illah markii laga reebo muraabidka fa innahu yanmi lahu camaluhu ilaa yowmi alqiyaama qofka muraabidka hadduu geeriyoodo camalkiisi waa u ziyaadaa ilaa qiyaame laga gaarayo wa yu'ammanu min fitnati alqabri markan ribaadka fadiladaas weyn ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala camalkoodii ha ka aqbalo walaalaheena muraabidiinta ah oo halkaas ku jilib xiran xuduuddii iyo muslimiintii cirdigooda ilaalinaya annagana ilaahay subxaanahu watacaala hana waafajiyo camalkaas dhammaan muslimiinta khayrkii wanaaga ay sameyn ilahay ha ka aqbalo inahu waliyu dalika waalqaadiru caleyh wsala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin
waa hagaag dhegeystayaal aad buu u mahadsan yahay sheekh saciid azeeli ayuu kaasi ahaa oo kelimadaasi noo jeedinayey oo aan filaya in ay ka wada faa'idaysteen guud ahaan dhegeystayaasha idaacadda islaamiga andalus barnaamijku waa tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan oo sanadkan ay ku tartamayaan koo iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga dalka kuwaas oo kale ah banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada dhexe jubbada hoose gedo baay bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayada islaamiga ee mudug habeenadii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan markan kusii dhowaaninaa insha allahu tacaala caawas waxaa tartamaya shanta majmuuco ee ku jira ba kuwaasoo matalaya wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe shabeellada dhexe baay gedo iyo galgaduud goordhow qeybihii kale iyo su-aalihii dhinaa ayaan dib ugu laaban doonaa insha allahu tacaala اكسب من همي لا
waa hagaag dhegeystayaal markan majmuucaadka qaabka ay u kala horooyeen ayaan usoo gelin doonaa insha allah tacaala ugu horeyn waxaan soo dhoweyn doonaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe في علومها بالأمس غرت دولا والأرض منها اقتبست يوما أقلت زحلا ليالينا تجدد حسن قد waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe mar kale assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودينا mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاجين مقلنا في عام haye su-aasha labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay kam cadadu axaadiidi zayd zayd bni thaabitin allatii ittafaqa calayhi calayha shaykhaan kam cadadu axaadiidi zayd bni thaabitin allatii ittafaqa calayha shaykhaan waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqada iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqada iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta tartamayaasha
haddii aan jawaabta isku dayno waxay noqon doontaa insha allahu lixdan iyo sideed
mar kale ku celiya
lixdan iyo sideed
haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta ay ka bixiyeen guddigan ku celinaa insha allahu tacala yaal ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo su-aashoodii labaad ahayd waxaa la weydiiyey tirada axaadiista zayd ibnu thaabit allatii ittafaqa calayha shaykhaan jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn sidaasi daraaddeed waxaan eegi doonnaa majmuucada labaad ee aan soo dhoweyn doonno waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bay waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بينها مركبة mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bay sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف أنا مقيم haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysana waxay leedahay axadu saxaabati warada xadiiduhu fi saxiixayni wayuqaalu inahu akbaru min- man sumiya bimuxamadin min asaxaabati faman huwa أحد الصحابة ورد حديثه في الصحيحين ويقال إنه أكبر من سمي بمحمد من الصحابة فمن هو وأن فيليا إن أتقرتين وأتكسو جواب علم دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay jawaabta tartamayaasha أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوق waa hagaag dhegeystayaal haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay guddigaan ku celina insha allahu tacala ya ustaad oo ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee baay oo ahayd su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey mid ka mida saxaabada oo xadiiskiisa uu ku soo arooray saxiixeynka waxaa la yidhaahdaa waa midka ugu weyn maxamedada saxaabada magacaasaa la weydiiyey maxamedkaasaa la weydiiyey iyagoo aan ka jawaabin ayuu wakhtigu ka dhacay sidaas daraaddeed waxaan eegi doonnaa majmuucada saddexaad ee ka qaybgelaysa barnaamijka waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودونه mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gado sidee noo maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا كما نقول haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay simaakun can cikrimah can ibni cabaasin hal haada alisnaadu calaa shardi shaykhayni am calaa shardi albukhaari am calaa shardi muslimin am huwa laysa calaa shardin waaxidin minhumaa سماك عن عكرمة عن ابن عباس هل هذا الإسناد على شرط الشيخين أم على شرط البخاري أم على شرط مسلم am huwa laysa calaa sharti waaxidin minhumaa waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqada iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqada iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta
jawaabta haddaan isku dawno waa laysa calaa shardihina
mar kale ku celiya
laysa calaa shardihimaa wey
haddaba su-aashii aw labaad shardi axadihima
haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta ay ka bixiyeen guddigan ku celinaa insha allah tacala lusaad oo ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee gedo oo ahay su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey sanadka simaag can cikrima ibnu cabaas sanadkaasi ma shardu sheykheynba ma shardu lbukhaariba ma shardu muslimba mise midna ma aha jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo markana waxaan soo dhoweyn doonaa majmuucada afraad ee tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud فالكون شاءه الإله أن يكون معملا waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatuhu mar kale waa dhownahay ducaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa qadka toos ugu jira asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud sidee noo maqashaan wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatuhu si wanaagsan haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay kam cadadu axaadiidi sacad ibni abi waqaasin allatii ittafaqa calayha shaykhaan kam cadadu axaadiidi sacd ibni abi waqaas allatii ittafaqa calayha shaykhaan waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud
jawaabta haddaan isku dayno waa waa toban iyo shan
mar kale ku celiya toban iyo lix waa
أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند شروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta ay ka bixeen guddigan ku celinaa insha allah tacala yalusaad oo ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud oo ahayd su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey tirada axaadiista sacd ibnu abi waqaas allatii ittafaqa calayha sheekhaan jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn waxaan eegi doonnaa majmuucada shanaad ee ugu dambeysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأدلنا mucaad majmuucada shanaad ee ugu dambeysa tartamayaasha shabeellada dhexe ayaa toos ugu jira asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe sidee noo maqashaan si fiican haye su-aasha labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay abu kurayb min shuyuukhi iljamaaca fakam xadiidan rawaa canhu muslimun abu kurayb min shuyuukhi iljamaaca fakam xadiidan rawaa canhu muslimun waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqada iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta معي هلا أنا هلا
tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta
su-aasha su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayno waa soddon iyo soddon iyo labaatan iyo sagaal waay labaatan iyo sagaal xaj أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند شروق أي حزن يتوارى haddaba su-aashii ugu dambeysay ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta ay ka bixiyeen guddigan ku celinaa insha allah tacala alusaada wa ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo ahayd su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey abu kurayb waxuu ka mid yahay min shuyuukhi iljamaaca muslim inta xadiis ee uu ka wariyey kurayb ayaa la weydiiyey jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa markan waxaan soo dhoweynayaa alustaad abu ibraahim iyo su-aalihii xagga tartamayaasha caawa ka soo noqda insha allah jasaaka allahu khayran yaa bashiirow caawa waxaa nagu soo noqday su-aalo tiro badan waxaa la dhihi karaa waa habeenkii ay ugu badnaayeen su-aalaha soo laabtay aad iyo aad ilaa iyo lix su-aalood baan u jeedaa oo soo laabtay kulley culimmadiina way hor fadhidaa iyagaan ku celin doonaa Een, haddii aan ka bilaabo su-aasha labaad majmuucada bay su-aashoodii koowaad mataa tuwafii cabdulaahi ibnu kathiir almaki waman humaa raawiyahu iyo waraawiyihii ahaa waraawiyihii ahaa waraawiyihii su-aashaasaa la weydiiyey bal jawaabtoodiina markaa iyo tab- iyo sida saxda abu maxamedan hadda ku celinaya insha allah tafadal sheekhana بسم الله سؤال waxay ahayd laweydiiyey bay alimaam alqaari ibnu kathiir almaki goormuu dhintay iyo labadiisa raawiba oo ah bazi iyo qumbol jawaabta saxda waxaa weeyaan ibnu kathiir wuxuu dhintay raximah llahu tacaala boqol iyo labaatan hijri ah bazi way sheegeen laba boqol iyo konton sida raajixa ah qumbol sida raajixa ah laba boqol sagaashan iyo kow laba boqol sagaashan iyo kow waayahay isla baay su-aashoodii labaad iyagana waktigaa ka dhacay kulli jawaabta innagaa laynaga rabaa waxaa weeye eh, saxaabi waxaa jira la yidhi waa qofka u weyn oo saxaabi ah oo muxamed lagu magacaabo sax Eh, magaca nabigeena sala allahu caleyhi wasalam jawaabtu waa asxaabiyilmashhuur muxamed ibnu maslama maxamed ibnu maslam hore haddii aan usii socono iyagana jubbada dhexe bal sheekh saylic isagana aan weydiino su-aashoodii labaad tirada axaadiista zayd ibnu thaabit allatii ittafaqa calayha sheekhaan nambar bay sheegeen waan ka qaladnay maxaa saxa إن أبي إبراهيم زيد بن ثابت رضي الله عنه أحاديثي سترة ذا أو شيخان كإسكن راعين ولا الله وهي كو جوابين لحدن سديد سيدا صواب كان وشن حديث وهي saa sawaabkii marka waa shan xadiis dhegeystayaashu meela ku qortaan horaan usii soconaynaa gelgaduud iyagana laba su-aalood baa kasoo laabtay su-aashooda koowaad waxay ahayd hunaaka suura suwarun kathiira mukawanatun min arbaca maqra'aat udkur khamsatan minha bal ka waran taasna afar bay sheegeen walaaluhu shan baa laga rabay bal taana kusoo dhowo abu maxamed ade Eh, taas qur-aanka ka imaanaysay afar su- waxaa jira suurado fara badan oo ku ka kooban afar maqro marka shan ka sheega Eh, marka haaf bay ka jo- qayb bay ka jabeen macnaha alambiya iyo taaha iyo waxay dhaheen axzaab iyo xaj marka axzaab ma ku jirta axzaab kama jirto marka horta waa cumumaa lix alambiya afan anfaalna way sheegeen alanfaal alambiya taaha shucaraa nuur xaj horta waa intaasba waa garta anfaalla ku jirta waxaa marka inta anfaal iyo taaha qaybtan isku xigto xisxisibka ah iyo anfaalo kor ah iyo shucaraa iyo nuur waa afar maqra hal unbaa ka maqnaa marka hal shucaraa amba nuur mid baa ka ah mid baa ka maqnayd maqan ha Haa. Een, isla gelgaduud su-aashoodii labaad iyagana way soo laabatay waxay ahayd tirada axaadiista sacad ibnu waqaas ee allatii ittafaqa calayha sheekhaan mar shan iyo tobanay dheheen mar lix iyo toban mar lix ay dheheen maxaa sax waxaa saxa shan iyo toban kow ay ku bilaabeen shan iyo toban laakiin laba qowl baa ka dambeysay waa garta marka sax waxaa weeyaan waa Shan iyo toban.
toban baa sax qowlkii ugu horreysa hadday ku adkeysan lahayd La- maasha kaana sawaaban kaana sawaanku noqon laha waxaa inoo hadhay hal su-aalo keliya shabeellada dhexe een, aw- een, sheekh saylici su-aashoodii labaad shabeellada dhexe iyagana way soo laabatay isla mowduucan u ahaa abu kurayb min shuyuukhi iljamaca fakam xadiidan rawaa canhu muslimun mar soddonay dheheen marna labaatan iyo sagaal maxaa sax إيه، أبو كريب الهمداني وجماعة ذا مشايخ دودي كمد أه إيمسا حديث إمام مسلم وكوريي ولا لها لبض مرة شيغين سدون كي سغال لباتن كبوا خالد سدا صوابك وشم بقول كنتون لي حديث أيو كوري إمام مسلم شم بقول كنتون لي حديث waa tiro aad iyo aad u badan kolka loo fiiriya nambarka ay sheegeen faraq weyn baa u dhexeeya waxaan u malaynayaa intaas ay nooga dhan tahay su-aalii soo laabtay waan filayaa tartamayaasha iyo dhegeystayaasha inay meelo gaara ku qorteen waa hagaag dhegeystayaal inta aan barnaamijka caawa soo gebagabeyn islamarkaana sheegin darajooyinka ay keensadeen majmuucaadka oo heshiis yaroo ka horeeya aan soo dhoweeyo adusaad abu ibraahim mar kale jasaak allahu khayran ee mashiirow kulley ogeysiiskii aan markii horne horey aan horeysiin jirnay insha allahu tacaala ayaa caawa dib naga maray waxaa jiray sidaan sheegnay een, xalay laba majmuuco oo soo gudbistay baxthi in dib su-aalo dib loogu fiiriyo gede iyo jubbada hoose Een, gedo markaa hal su-aalo caawaan u fiirin doonaa midka midka labaadna dib baan u fiirin doonaa insha allah marka hal su-aaloo geda ah iyo hal su-aal oo jubbada hoose ah marka abu maxamedan markaa labadaas su-aalood bal haddii baxhiga ay soo fiiriyeen aan dib ugu wareejin doonaa labada su-aalood waxay kala ahaayeen ما هي شروط استعانة الكفار على الكفار حسب ما جاءت في المنهاج أول ويديي مجموعة ولا يذكذوا تن بعضنا محي هيد ماذا قال الإمام ابن كثير في قوله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد تعسي بحكا قبين جبا ضهوس مركب الشيخ أنا محمد فضل بسم الله een, waa maasanta ibraahimow een, hadda waxaan hayaa shakwada eh, jubbada hoose جبا ضهوس Ah, وقرت waa naqaaheeda marka alxamdulilah waxaad aad bay soo qorteen waa garta
su-aashu waxay ahayd ibnu kathiir maada qaala ibnu kathiirin fii qowlihi tacaala wajaa'at kullu nafsin macahaa saa'iqun washahiid waxay ku jawaabeen marka assaa'iqu min almalaa'ika washahiidu alinsaanu nafsuhu yashhadu calaa nafsihi waxay markaa ku doodayaan amay ka cabanayaan waxaana la weydiiyey ibnu kathiir aayaddaas muxuu ka yidhi marka ibnu kathiir aqwaal fara badan buu sheegay horta asagoo hadalkiisa wuu sheegay wuu ku bilaabay laakiin aqwaal badan buu keenay oo lagu fasiray waxay marka dhahayaan een, nalama dhihinin shay mucayan lama weydiinin maada qaala ibnu kathiirin fii hadi alaaya si cumuuma marka si cumuum ahaa waa garta annaguna wixii uu sheegay wax kamid ahaan sheegnay kutubta minhaajka laga maya ku qoran ee, ibnu kathiirka ibnu kathiirka dee kole an markii waan dareemaynay laakiin maadaama aniga qasadkana uu ahaa isaga hadalkiisa wuxuu ku bilaabay Mm, sida macluumka ah sax saa umaa rabnay een, laakiin tan waan lagu qabsan karaa ixtimaal laga soo saara ixtimaalaha laga saari karaa mar haddii ixtimaal laga soo saarana kolley waxbaa nooga yaalay Mhm, dhaqan fiican baa jiri jiray dhaqan fiicanaa jira dhaqankii waan marsiinaynaa marka insha allahu tacaala wilaayada een, jubbada hoose waa loo celiyey tobankii darajo Een, su-aasha labaad haddii aan usii gudubno maa hiya shuruud isticaanat alkufaar cala alkufaar xasba maa jaad fi lminhaaj ee geda ahayd Een, sheekh saylic baan isagana hordhigaynaa insha allah Een, bismillaah walaalaha su-aashaas la weydiiyey oo shuruudda oo gaalada in la kaalmaysto oo gaalada loo kaa- kaalmaysto sida minhaajka ku soo aroortay jawaabta ayay ka jawaabeen Ee, lafdigii minhaajka ma ahan laakiin waxaa weeye su-aal laga fahmi karo Ee, culimmadii minhaajka sharaxeen qaar ka mid inay ka dhawaajiyeen ayay sheegeen markan haddaysan manduuqi ay sheegeen ogaa mafhuumkii ogaha waa laga fahmayaa iyadana waxaa weeye waa is- jawaab oona laga qabsan karo markan in ixtimaala ku jira iyagana marka in loo helay ka muuqataa meesha Ayay noqonaysaa.
sidaa darteed caawa labadii majmuucaba waan u celinay tobankii wii geedana saasay ku heshay tobankii hambali ayaan leenahay majmuucaadka jubbada hoose iyo gedo oo min tobankaasi loo celiyay insha allahu tacaala
فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نتمع waa hagaag dhegeysan markan waxaan soo dhoweynayaa walaalka mucaad si inoogu dulmaray insha allahu tacaala darajooyinka ay caawa keensadeen majmuucaadkii shanta ahaa aad ayaad umahadsan tahay walaalka majmuucada caawa lagu dahfuray barnaamijka waxay ahayd majmuucada jubbada dhexe waxaana la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood su-aashoodii ugu horreysay ayay si saxa kaga jawaabeen su-aashoodii labaadna waa ay soo hareer martay waxayna sidaasi ku heleen toban darajo majmuucada labaad waa majmuucada baay waxaa la weydiiyey ilaa iyo labadoodii su-aalood ay xaqa u lahaayeen dhammaan su-aalihii la weydiiyeyna caawa waa ay soo wada hareermareen waxayna sidaasi ku heleen eber darajo majmuucada saddexaad waa majmuucada gado waxaa la weydiiyey ilaa iyo labadoodii su-aalood ay xaqa u lahaayeen waxay si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna sidaasi ku heleen labaatan darajo majmuucada afaraad ayaa ah majmuucada galgaduud waxaana la weydiiyey ilaa iyo labadoodii su-aalood oo ay xaqa u lahaayeen dhammaan su-aalihii la weydiiyeyna caawa majmuucada galgaduud waa ay soo hareermareen waxayna sidaasi ku heshay eber darajo majmuucada ugu dambeyso waa majmuucada shabeellaha dhexe waxaa la weydiiyey ilaa iyo labadoodii su-aalood ay xaqa u lahaayeen waxay si saxa kaga jawaabeen su-aashoodii ugu horreysay su-aashoodii labaadna waa ay soo hareermartay sidaasna waxay ku heshay toban darajo haddii aan dhegaystayaasha aan usoo dulmarno bashiirow majmuucaadka ama aan idhaahdee majmuucada gado caawa waa majmuucada keliya ee la timid labaatanka darajo majmuucaadka jubbada dhexe iyo shabeellaha dhexena waxay la yimaadeen min toban darajo halka majmuucaadka baay iyo galgaduudna caawa ay soo hareermareen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waa tahay mucaad afar habeen oo keliya ayaa dhiman ee xagga su-aalaha maxaa dhihi lahay tartamayaasha dabcan waxaan dhihi lahaa guntiga si fiican ha loo dhuuqsado waxa haray waa afar habeen oo majmuuco kastaba ay leedahay laba habeen oo keliya aad iyo aad natiijadana insha allahu majmuucaadkana way la socdaan annagana waan la soconnaa insha allahu majmuucaadkan waxaan dhihi lahaa iska tiiriya bahasha aad iyo aad insha allahu tacaala mar kale talada walaalka aan qaadano iyo diyaargarowga habeenada soo socda ee tartan xiise badan oo dhexmari doona insha allahu tacaala ko iyo tobanka majmuuco ee ka kala socda wilaayaadka islaamiga dalka kuwaasoo sanadkan barnaamijka wada dhammaysan doona insha allahu tacaala habeenka ugu dambeyna lagu dhawaaqi doono natiijada iyo qaabka kaalmaha loo kala galay guud ahaana barnaamijkii waa inaga intaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف سقطنا